waxgaradka ku nool qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ayaa xilligan waxay cabasho ka keeneen ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika ee amisom ee ku sugan gudaha gobolkaas oo ay ku eedeeyeen inay dhibaato ku hayaan nabadoon cabduqaadir ibraahim abuukar ajuuka ayaa sheegay in ciidamada amisom ee dhacdii ugu dambeysay shalay ay ka geysteen deegaanka buufo halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka islamarkaana ay la wareegeen qaar ka mid a agab isticmaalayeen ciidamada deegaanka ciidamada amisom waxay sameeyeen ciidamo madani ah oo degan deegaanka buufo oo ay u dhasheen ciidamada duubadigin kuwaas oo yacni shabaabka la dagaalamayeen amasowna garab ay ka ahaayeen shalay waxay ku samaysay markii koowaad ma aha markii labaad ma aha markii saddexaad ma aha deegaankaas ayagoo ka og yihiin dhalinyaradii ciidamada maleria ee baasuka ay la dhacday hal wiilna waa dishay halna dhaawac waaye laba qori iyo hal moobeelna waa ka soo qaateen ciidamada amisom beryahan dambe dhibaatooyin fara badan ayay samaynoyiin ciidamadaas kuwa nabad ilaalin soomaali u jooga ma aha waa lala xiriiray ragii meesha joogay ayaa kala xiriiray markii hore inay difiraan ayay rabeen markii dambena laba qori iyo hal moobeel qofna inuu dhintay qofna inuu daawacay ayaga ayaa afkooda ka qartay waana ciidamada mashalai fadhiyo kuwaas ma ahan wax ku cusub gudaha gobolka shabeellaha hoose in ciidamada amisom ay dhibaato ka geystaan gobolkaasi cabduqaadir ajuug ayaa ugu baaqay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya ilaa arrintan ay soo farageliyaan baaqa aan dirayo baarlamaanka cusub arrimahaas yani mataqaana inuu qaydanaanka uu ka geysto oo arrintaas uu ka hadlo baarlamaanka cusub taas ayaa yani mataqaana ugu baaqayaa inay yani ciidamada amisom sidii hore aan ahayn ciidamada amisom madaxdooda sarena waxaa u jeedinayaa saddexdii biloodba ciidamada in la kala bedelo intaysan dhahin isfaham isfaham deegaanka haddii ay isfahmaan dadka ay la dagaalamayaan ayaga ay isfahmayaan meesha wax wax wanaagsan marka imaado maatada ayaa dhib u imaan doonta iyo shacabka ayaa dhib u imaan doona marka si ayagoo yani deegaanka aan la qabsanin si mar walba loo bedelo ayaan aad u fiican amisom taas ayaan tala ahaan ugu jeedinayaa marka laga soo tago eedeynta waxgaradka gobolka shabeellaha hoose ay u jeedinayaan ciidamada midooda afrika ee amisom ayaa haddana waxaan jirin cid wax ka qabatay dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ciidamada amisom ay ka geysteen gobolka shabeellaha hoose